bahda saxaafadda waxaan saaka isugu kin yeelay inaan u gudbiyo wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda ka hortaga masiibooyinka hadma iyo dhammaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka karkaar fadhiyadooda warqadan ujeedadeedu tahay qiimeynta xaaladda abaareed ee gobolka karkaar sida aada la socotaan ee aada qiimeynta iyo ukuurgalka ugu samayseen gobolka karkaar iyo degmooyinka hoos yimaada waxaa ka muuqata tuulooyinka miyiga degmooyinka iyo degmooyinka abaar ba-an oo saamaysay ceelasha biyaha nafaqada caruurta caafimaadka xoolaha iyo dadkaba maadaama abaartu soo jiitamaysay muddo dheer layrtiina la waayey xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka karkaari waxaan codsanaynaa in si deg deg ah looga howlgalo gobolka karkaari iyo degmooyinkiisa iyo tuulooyinka ka fogfog laamiga ee aan muddada dheer roobku ka dayin sidaa darteed wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda hadma iyo dhammaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala puntland waxaan ka codsanaynaa inay codsigayaga il gaar ah ku eegaan oo tixgeliyaan qayladhaanta abaarta ka taagan deegaanka ku hareeraysan gobolka karkaar gobolka oo dhan ayaa tegey waxaana warbixinta ugu weyn bixiyey guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo maamulada ka jira gobolka isuduwayaashuna dhammaantood kormeer bay ku soo sameeyeen arrintaa abaartuna waa wax jira oo xaqiiqaha oo aanu soo kormeeray horeyna clastar dowladda ka socda oo hay-adaha samafalka oo dhan ay ku dhan yihiin ayaa maray oo qiimeeyey in abaartu jirtana dhammaan waa la wada xaqiijiyey hay-adaha samafalka dibad iyo gudahaba qurba joogta ee deegaankan dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay qayb libaaxle ka qaataan sidii ay uga qayb qaadan jireen abaartan daba dheeraatay oo weliba dayrtii la waayey dadkiina uu aada ugu jilocsan yahay xagga nolosha iyo xagga biyahaba